bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyo haysnay qodobada aad ku maqli doontaan saaka waxaa ka mid ah ururada iskaashato beerleyda oo kusoo badanaya magaalada jowhar shir looga hadlaya adkeynta amniga oo lagu qabtay magaalada beledweyne tababar ku saabsan nidaamka maamulada mashaariicda oo lagu qabtay garowe bandhig faneedka farshaxanka uu ka dhacay magaalada kismaayo shirweynaha iyo hadda xisaabiyaasha soomaaliyeed oo laga daafuray muqdisho wararka dibadda saaka waxaa ka mid ah hub iibsiga caalamka oo sare u kacay
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magaciguu cabdixasiis xasan mucalin waa subaxnimo salaasaa taariikhda waxay ku beegan tahay saddexda bisha labayo tobanaad ee december sanadka labada kun afar iyo labaatanka markaana warkeeni oo fidsan ururada iskaashato beerleyda ayaa kusoo badanaya magaalada jowhar cabdifataax axmed maclo ayaa inoo soo koobaya qodobkaasi muddooyinkii dambe waxaa soo badanaya dhallinyarada jaamacadaha iyo ganacsato oo ku bahoobaya iskaashiga waxsoo saarka beeraha kaa oo ku khotoma in lagu midoobo wax soo saarka beeraha cumar xasan cusmaan iyo ismaaciil maxamed waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada tani jowhar waxa ay inooga waramayaan nidaamka shaqo ee iskaashatada ay ka mid yihiin iyo heerarka tacabka beeraleyda ee dhallinyarada magaalada tani jowhar aad wakhtigii horumarka oo dhammaada ka bacday wakhtigeedan dambe laba kun tobaniyo sideed iyo haddana la cusboonasiiyey laba kun tobaniyo sideed ilaa haddeertaan anaga gacanta ku haysana wax walba annagaa samaysano annaga ad laba boqol iyo waxaan ka koobana sideed qofood annagaa mar walba wax isku darsano annagaa istaakuleyno annagaa wax walba isku qabanayna inkastoo aanan dhulka badi la wada fali karin laakiin nin walba meeshuu ka gaaro uu ka falaya marka sidaa darteeda ilaa hadda intaa kusoo gaarnay haddana waxaa noo yimiday kana iskaashatooyinkaanoo la aas-aasay jowar laba kun iyo labaatani koodii hadda la aasaasay noo yimideen haddana kuwaanaaba lasii qabsanay maana ujeeddada loo aasaasay waxay ahayd iskaashi marba dee aan maqasho waa dad is aruursaday oo wax isku darsaday oo baahidooda inay wax ka soo saaraan ama dhulkooda dhaqaale ahaan inay wax soo saartaan ay isku darsadeen waa iskaashi marba daa maqasho waa dad fikrad maskax maal muruq isku darsaday waa marka saas darteeda waxaan ka damacsaneen inaan gobolkeena wax qabsan karno waxaan taagannahay inaa wadankeena gobolkeena wax soo saarkiisa aan tayeeno annaga iskaashata ahaan maasha allah waanoo toosantaha sanadka haddaa kasoo baxnay iyo wixii kasii horeeya xoogaa anoo toosantaha waxaan sii rajaynayna ka badan inaan samayn doono shar iskaashatada sisinlee dhul waxay leedahay baaxadiisa gaaraya ilaa laba boqoloo hegtar laba boqoloo hegtar marka labada boqoloo egtar marka mala wada tacbo oo xoogaa dhaqaala yaro darteeda iyo adiga wadankii iska wax naqday xoogaa ah hadda sanadka hadda ugu dambeeyo kale waxaan soo tacabnay dhul gaara ilaa iyo siddeetan hegtar soddonka kalena digir salbuko iyo waxyaabahaas adiga iyo qudaar iyo aan u kala qaybinay waa sanadkii haddaa ka soo baxnay badanaa dhallinyarta maanta jirta kuma buraarugsana in dalkan laga samayn karo dhaqaalo laakiinse anika cumar ahaan waxaan aaminsanahay in laga abuuri karo dhaqaalo weliba aan lasoo koobi karin soo beerashadoo kale waxaa nidaamka loogu sameyn karo ee, dhaqaale dhalinyar ahaan waxaa ka mid ah in la midoobo meel laiskugu yimaado caqli laisku darsado go-aan las- la gaaro la fikro laguna fikro maxaan sameynaa fikirka in lagu beesgareeyo dhanka iyo beerashada ama tacabka kadib waxaa soo baxayso tacabka maxaan tacbanaa soo marba haddaa heshid dhulkii aa haysatid wixii tacbaleedna aad haysato soo wax kalan kuma haayo baahin kuma hayso ee baahida kuhaas adiga isku dilayo soo waxaa waxyaaba fara badan ah dhalinyarta ay ka sameyn karaan maanta dhaqaalo sida inay tacbadaan oo kale ee sida inay tacbadaan oo kale diirta oo kale diirta waqtiyada ay ku bislaanayso oo kale iyo xiliyada la tacbo karoo kale way kooban yihiin iskaashigu waxa uu sahlaa kuguuleysiga caqabadaha ee dhanka tacabka waxa uuna kaalin ballaaran ka qaataa ku-tilaabsiga hadafka oo hal abuur ku salaysan mahadsanid shir looga hadlaya adkeynta amniga ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saare cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku qabatay kulan ku saabsan hanaanka qiimeynta amniga magaalada si loo ilaaliyo badqabka bulshada kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay agaasimaha wasaaradda arrimaha amniga gudoomiyaha degmada taliyaha saldhigga degmada gudoomiyeyaasha xaafadaha magaalada beledweyne iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha magaalada beledweyne iyo taliyaha saldhigga degmada gaashaanle cabdulaahi maxamuud siyaad iyagoona bulshadu ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaan isleeyahay waxaa imaan karo wax badan oo hadda maaragtay kala gambasho ah kala xishood ah a imaan laakiin markii col center la helo waxaan isleeyahay taliya cabdulaahi waxaa u fududaan doono in uu helo isagana qofka uu fariisiiyo meeshaas xog saxana maalin kasta riboor loo gudbiyo Eh, maxaan dhahay agaasimaha waxaan leeyahay eh, waxaan kaa rabnaa col centerkaas waxaan kaa rabnaa booliiska inaad ku caawiso waxyaabaha ka maqano ama agabka eh, maaragta isgaarsiinta ama sha- baabuurtan shabaqa oo lagu qaado maxaan dhahay ciddii fadnabiyad geysato waxaan ka shaqaynaynay oo nafta aynu u huraynay ciidamada amniga siday magaalada u xasili lahaayeen magaalada waa la xasiliyey boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa la xasiliyey waxa dhimanna waa dhammaystiraynaa xaafad waa laga shaqeeyaa ciidamo wareegaa jiro gaadiid saaran kuwa lugahaa jiro afarta xaafad waa laga shaqeeyaa wax yaroo dhimanna waa dhammaystiraynaa daraybaskana waa qabanaynaa Ee, bulshada waxaan ka codsanayaa ayadood inay ka fikiraan gudoomiyayaasha afarta xaafadoodna waxaan ka codsanayaa waxay dareemaan oo magaalada dhib ku haaya waxaan u baahan nahay inay wicitaan haddii lagu waayaan xitaa ay noo yimaadiin guddiga soo diraan yidhahan waxaan waxaana meeshan ka halaysan xaafad hebel waxaana ka halaysan intaasaa u baahanna waa mahadsantiin dhanka kale qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha xaafadaha magaalada beledweyne oo kasoo qaybgalay kulanka ayaa dhankooda ka hadlay annaga waxaan jeclaan lahaa hal lambar oo yaroo gaaban haddii caqabad la arko markaas la soo waco markaas wixii meeshas ku jira in la arko Een, waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo lambarkaas gaaban Een, annaga inaan shaqeyno markasta diyaar u nahay garabkooda aan taagnaado Een, inkastoo xaafadaha qaarkood oo laamiga dheer laga sameeyo waxaan jeclaan lahaa xaafadaha guryaha xataa in la baaro oo waayo xaafadaha waxaa jiro dad badanoo la aqoono iskaga dhex nool ay jiraan xaafadda kuushin uu warbixiyo Een, amniga xaafadda kuushin ma- maalmihiisa bishan bisha ku horeysay ee faraho ka baxay tacdiyada haweenka ka dhacayay taleefanada la dhacay dadka lagu dhex dilay amni darra xaaladda heerka ugu sarreysay gaarta laakiin hadda sidii loo bilaabay roondada alxamdulilah waa ku tiirsanay halisii laba jibaaraan leeyahay lambarka gaaban oo oo sida kale xamar oo kale nine nine oo kale hana loo sameeyo ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle mukhtaar maxamed cabdulaahi ayaa ka barbixiyey ujeedka kulankan ujeedka kulankan wuxuu ahaa in lasoo bandhigo layska wareysto layska xog wareysto amniga iyo badqabka magaalada beledweyne iyo khataraha guud ee ka jira magaalada beledweyne ee shacabku ay dareemayaan iyo sidii xal waara loo gaari lahaa baahida maanta amniga loo baahan yahay waa baahida ugu weyn waxaa la dhihi karaa biyaha la cabayo sida loogu baahan yahay ayaa maanta amniga loogu baahan yahay sidaas darteed marka haddii la isku duubnaado oo amniga laga wada shaqeeyo qof walbaahu nabad iyo barwaaqu ku naaloonay haddii nabad la helana wax weliba kale waa la helaa intaasna booliiskii annagu si wada jir aan uga shaqaynaynaa call centerkaas waanu hirgelinaynaa haddii ilaaha idmo waxaan rabnaa bulshada inay si dhow ay ugu sii dhawaadaan sida ugu dhow yihiin ka daran ay ugu sii dhowaadaan ay u dhowaadaan booliiska booliisku waa hooyada shacabka kulankan ayaa la filayaa in uu wax badan ka bedelo xaaladaha amnigaha ee magaalada beledweyne tababar ku saabsan nidaamka maamulada mashaariicda ayaa lagu qabtay magaalada garowe ee gobolka nugaal puntland cabdifataax axmed macluuc ayaa mar kale faahfaahinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka puntland ayaa magaalada garoowe tababar la xiriira nidaamka maamulidda mashaariicda ugu qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha puntland agaasimaha iyo qaar ka mid a shaqaalaha ka howlgala wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha puntland xasan maxamed ciise ayaa ka waramaya muhiimadda tababarka iyo waxa dhaxalgalka uu ugu yahay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha puntland tababarkan waa maaragtay wuxuu ku saabsan yahay maamulka mashaariicda tababarkani waa mid ka mida kuwii ugu muhiimsanaa wasaaraddeenu maarata ay qabato dadka ka qaybgelayaana waxa weeye waa tiimkii maarata shaqada taayirka wareejinaya wey mishinkii shaqada weeye sidaas maaragtay muhiim ugu yahay wasaaradeenna wuxuu kaloo muhiim u yahay inaan baahi weyn u qabnay maaragtay tababarkan wasaaraddeena u qabtay marka saddexaad waxaa muhiim ka sii dhigaya tababaraha oo ah qofka maaragtay koowaad ama qofka labaad mid noqon kara haddii la yidhahdo puntland cabdisaaq bocad oo tababarka bixinaya marka sidaa darteed waxaan rabaa halkan inaan idinka soo jeediyo wakhtiga inaan la goyn karin oo aan maarata soo jeedinaya haddaan ahay agaasimihii guud in casharadan sida ay tahay looga faa'iidaysto wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha puntland axmed cartan ayaa dhiirigeliyey tababarka ana waa sii taakiidinayaa waxaa ahayd gaab ama waxay naga maqan bay ahayd in aad maamuli karto mashruuca ama qoran karto ama sida mashruuca loo maamulo aad taqaanin waa arrin muhiima cabdisaaqna waa khabiir in badan ka shaqeeya shaqada tan ka faa'iidaysta active noqdo oo de anwaaxaas ka fadhiya ha noqonine commercial ice session oo haddaad meeshaad fahmi weyda loogu celiya dhaha loogu celi dhaha waa idinku celinayaa oo marka waa inaad active noqoto proactive tababaridda shaqaalaha waxay kaalin ballaaran ka qaadataa horumarinta shaqooyinka shaqaalaha ee wasaaradaha dalka bandhigfaneedka farshaxanka ayaa ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka maamulka jubbaland marwe cadar cabdulaahi jureyti ayaa ka qayb gashay munaasabad lagu qabtay xarunta horumarinta habeenka degmada kismaayo oo lagu soo bandhigayay kooxo habeen ah oo bartay farshaxanka iyo qurxinta guryaha bandhiga ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland agaasimaha waaxda jinsiga ee maamulkaasi jubbaland wasiirka haweenka maamulka jubbaland cadar cabdulaahi ayaa ka hadashay tacadiga ku dhaca haweenka
maanta waxaan ku qabanay bandhig faneed oo farshaxan ah oo farshaxan ah oo aan ku soo bandhigayna tacdiyadda ku dhaca ee gabdhaha soomaaliyeed asaga oo farshaxan ah ayaan halkan ku soo bandhignay bandhigaas kalena waxaa weeye waa macmacaankii iyo maaragtay markii gabadhu wax ku soo dhacaan ee loo fidinaayey oo lu dhigjoojinta ahaa aan u samaynayn xagga waxaa ku jira oo gabdhuhu ay samaynayaan oo soo bandhigeen in loo abuuro shaqo abuur loo sameeyo gabadha soomaaliyeed si ay aan aysan ugu nuglaanin tacdiyada ay la kulmayso hadday gabadha la maalgeliyo oo wax loo qabto oo ganacsi loo furo oo ay shaqo hesho waxaa laga yaabaa meelo badan oo dhibaato ka soo gaari lahayd oo lagu beegsan lahaa inay ka badbaado oy shaqo hesho oo ay farsamadeeda maaragtay ay iska wadato maanta waa arkaysaan farshaxankan aan soo bandhigtay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka waxaan rabnaa inaan sii wadno lix iyo tobankaas maalmood maalinba waxaan istaagaynaa waxaan dul istaagaynaa qayb ka mid ah waxyaabaha dhaca oo ka dhacaaya tacdiyada ah iyo qaabka ay u dhacaayaan halkan waxaa lagu soo bandhigahayaa sidii gabadha ay tacdiyada ugu dhacaayaan hadday gudniinka tahay hadday kufsiga tahay hadday jirdil tahay haddii ay dhibaatooyinka kala duwan ee loo geysta ay tahay dhammaan gabdhaha waa aragtaa siday usoo bandhigayaan tababarkan ay qabatay wasaaradda maanta bandhigeeda halkaan aan ku samaynayna waxaan oola jeednaa in laga foojignaado oo qof walbaba uu arko waxa jira adduunka waxa ka jira waxaana ka mid ah waxaan aragnay sagaal jir oo la kubsanaya oo tacdi loo geysanaya waxaan aragnay siddeetan jir hooyo ah maamo oo waayeel ah oo oo sariir saaran oo la kubsanaya mid waalan oo geed ku xiran oo maskax dhimirka maskaxda qabta oo iyadan inta loo dhacay meeshii ay ku xirneed lagu dul kubsaday waxyaabo badan baan aragnay marka saa darteed waxaan leenahay ha la joojiyo tacdiga loo geysanaya gabdhaha soomaaliyeed khaasatan gabdhaha reer jubbaland waxaan leenahay ha la maalgeliyo gabdhaha markii la maalgeliyo oo wax bartaan oo shaqo helaan oo iskuul galaan oo maxay ganacsi galaan oo farshaxano sameeyaan oo maskaxda laga koriyo way ka tanaasuliyeen been xitaa looma sheegi kara shirweynaha hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed ayaa laga daafuray magaalada muqdisho ee caasimada dalka hantidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya axmed ciise guutaale ayaa shirkaani ka jeediyey khudbad kooban wuxuuna si gaara u tilmaamay doorka muhiimka ah ee ay s i c p a ay ku leedahay horumarinta xirfadda xisaabiyaasha soomaaliyeed kor u qaadista hofnaanta daafurnaanta maaliyadeed iyo dowlad wanaagga iyo xaqiijinta kalsoonida nidaamka maaliyadda soomaaliya hantidhowraha guud wuxuu sidoo kale bogaadiyey dadaalka s i c p a ee ku aadan dhiirigelinta xisaabiyaasha isagoo ku booriyey in ay sii wadaan howlaha diyaarinta xirfadlayaal la jaanqaadi kara kuwa caalamka shirkan ayaa dhiirigelinaya wada shaqayn dhex marta hay-adaha maaliyadda iyo kuwa xisaabiyaasha si loo gaaro horumar dhaqaale oo ku saleysan isla xisaabtan iyo hufnaan markaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada iyo weligeena saare cabdi xuseen mahadsanid haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah markana micinshada bariiska nooca la yaqaana diamond ayaa la kala siisanaya toddobiyo toban doolari bar buurka haafkiisa ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolari bar baastada dhaadheer ayaa kartoonkeeda la kala siisanayaa kow iyo toban doolar nooca loo yaqaana intervela makaroonida ayaa la kala siisanayaa iyadana intervela kow iyo toban doolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanayaa labaatan doolar iyo bar halka loorkeeda la kala siisanaya afartan iyo kow doolar labaatanka liitar ee silid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo saddex doolar caanaha nooca loo yaqaana xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bokiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xaf ayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanaya shan doolar suuqyada magaalada jowhar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa markaana cayaaraha isku aadka wareega saddexaad ee efkaabka labada kun afar labaatan labada kun shan labaatan ayaa si rasmi ah loo soo saaray lixdan iyo afar kooxood oo isugu soo haray koobka efkaabka ayaa la ogaaday kooxaha ayaa la ciyaari doonaan wareega tartanka efkaabka kulamada oo la ciyaari doonaa sanadka cusub ayay kusoo baxeen kulamo xiise leh kulanka ugu xiisaha badan ayaa ah kulanka ay wada ciyaari doonaan kooxaha arsenal iyo man united ah sidoo kale kooxaha waxaa qeyb ka noqon doona norwich city iyo bregton iyo sidoo kale hob albion halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo haysanaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda warbixin uu soo saaray macadka caalamiga ah ee nabadda iyo cilmibaarista ee wadanka sweden ayaa lagu sheegay inuu koror baaxad leh uu ku yimid kala iibsiga hubka iyo qalabka militariga ee caalamka intaay dagaaladu ka socdeen wadanka ukrein magaalada gaza iyo weliba meelo kale oo dunida ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ayaa soo saara qalabka militariga ayaa wax soo saarkooda kor u qaaday sanadkii hore waxaana warbixinta lagu sheegay in boqolka shirkadood ee ugu waaweyn ay sameeyeen daqli dhan lix boqol soddon iyo labo bilyan tiradaasi oo muujinaysa in wax soo saarkooda uu kordhay boqolkiiba afar dhibac laba qodobkaasi dibadda la xiriira ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo saakay oo salaase aad ka dhegaysanayseen raadiyahaysana ee magaalada jowhar nabadgelyo